siyaasi ismaaciil maxamed jaamac nuur badho saabkii hore ee gobolka buuhoodle oo maanta shir jiraa'id ku qabtay gudaha magaalada taniwurwur ayaa waxa uu baaq u diray labada beelood ee shaqaaqadoodu muddada dheer ay soo noqnoqotay ee ku dagaalamaya deegaanka ceel afweyn ee gobolka sanaag waxa uuna ugu baaqay inay joojiyaan colaadda isla markaasna si bilaa shuruuda ay ku joojiyaan dhiigga sifada bilaa sharciga ah ku daadanaya waxauna odayaasha waxgaradka aqoon-yahanka iyo guud ahaan ummadda somalilan uu ugu baaqay in ay arrintaasi ka qayb qaataan sidii colaadaasi loo damin lahaa islamarkaasina loo soo afjari lahaa anoo halkan fariin uga gudbinaya dadka walaalaha ee ehelkaa ee reer ceelaf weyn ee dagaalka sokeeye ee aan macnuhu ku jirin ee dhigu ku daadanayo ku jira walaalayaal ilaahay ka baqa nabad ku- fadhi ha- xabadda hala joojo dagaalka jooja fadhi iyo wadahadal ha la isugu yimaado toban jeeraa la isu kindhaariyo dad islaamaati ninna nin god aakhiro u raaci maayo nin dhintay kula qula maaha waxaan leenahay dal- dagaalkaa joojiya wadahadal ku soo noqda dad eheloo wada dhashay baa tihin wax isu kindhaama ma jiraan la isu kiin bedeli maayo deriska ciidanadaas doorata cidna ilaahay baa isu ki- doora ilaahay baa isu kiin dooray la isu kiin bedeli maayo war maanta khasaaru waasaalaya khasaaraa joojiya dadka ehelkaa ee soomaaliyeed ee la deriska maamulo dowlado islaamka la deriskaana waxaan ugu baaqayaa dadkaa walaalaha ilaahay waa kii ayad qur-aana ku lahaa war haddii islaam isdilo dhexgala haddii qola diidana isugu taga Hayn, hadday ka soo noqdaan u cadaalad sameeye ciddii boonkaa jabinaysa tallaabaha laga qaado oo hala isugu tagaan leeyahay oo dadka ilaahay mas-uul ka dhigay waxgaradka ee soomaaliyeed ee reer somalilan ee darisyada ehelka waxaan leeyahay hareeraha la iska taago dadka sool iyo sanaag iyo togdheer weliba dadka reer sool iyo reer sanaag iyo togdheer oo fadhiga uga kaca dadkaa walaala ehelkiina baan leeyahay dadkaana waxaan leeyahay colaadda joojiya geesta kale siyaasi ismaaciil maxamed jaamac nuur badho saabkii hore ee gobolka buuhoodle waxa uu baaq u diray maamulada puntland iyo somalilan oo iyagana ugu baaqay inay joojiyaan colaadda ka soo cusboonaatay deegaanka tukaraq ee gobolka sool waxaan kaloo halkan ka taabanayaa oo baaq u dirayaa madaxda ee uu ka mid yahay madaxweynaha somalilan uu ka mid yahay madaxweynaha puntland cabdiweli cali gaas dadka ehelka ee deriska ee aad dagaalka ku dhex wadaan ilaahay ka boqo dagaalka jooja waa ha la wada hadlo wada hadalkii gogasha nabadda ku soo noqda ha la wada hadlaanu leenahay dagaalka ha la joojo dadka reer somalilan u tura dadka puntland u tura dadka soomaaliyeed u turaan leenahay madaxda koonfureed waxaan leeyahay war intaad siyaasad cid loo maday ka shiraysaan dadkan islaamka ama soomaaliyeed maamuladan isdilaya soo dhex gala oo ragga baydhabow ragga galmudug ragga hirshabeelle ragga jubbalandow ragga war soo dhex gala dadka soomaaliyeed oo bal somalilan iyo puntland dadkan ay isku haystaan ee le mas-uulka iyaga hana loo daayo soo dhex gala oo taana waxaan leeyahay intaad siyaasaddaa dowlad baa loo doorto wasiir- ra-iisul wasaareyaal iyo madaxweyneyaal baa haystee dadka soomaaliyeed qaybaha dhibaatadu ka jirto dhex galaan leeyahay sakariya maxamed ciise wadani wararka telefishinka somaali news warwood